Wasaaradda Deegaanka Maamulka Puntland ayaa degmada Ayl ee gobolka Nuugaaal ku qabatay kulanka wadatashiga ee ilaalinta deegaanka iyo xeebaha. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Deegaanka Dowlad Goboleedka Puntland, Maamulka Degmada Ayl iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi. Cabdinaasir Yaasiin Xogeyaha Dowladda Hoose ee degmada Ayl ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan isagoona uga mahadceliyay Wasaaradda Deegaanka Maamulka Puntland.
aad baan ugu mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka sida ay inta badan noola shaqayso ilaalinta deegaanka marka maanta workshopkan wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta deegaanka dowladaha hoose iyo wasaaradda deegaanka siday deegaanka u ilaalin lahaayeen idinkuna marka waxaa tihiin dadkii ilaalin lahaa annaguna waxaan nahay authority idinka sarreeyey maamulkii laakiin dadkii ilaalin lahaa bacaha dhuljeexa dhibaatada waddanka loo haysto qashinka dadka ilaalin lahaa waa idinka marka halkaan maanta waxaa laynoo qabanayaa tababar tababarkaasna waxaa la rabaa in si fiican loo fahmo dhadhaaqana la yareeyo wax dhaxalgal ahna laga reebo cilmiga halkaan ku duugan oo maanta intaa laynoo sameeyey dhadhaaqa waa in la yareeyaa magarta silenting waa inu badnaadaa waa inaynu soo jeednaa inta yaraad joogto waanaa soo jeedaa oo dhiirantaha marka wasaaraddana aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha ka socda axmed iyo berey way ka soo qabteen halkaana way ka qabanayaan kuwo badanna way noo soo wadaan marka intaasaan xulmaddeeda maamulka ka dhahaynaa kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii bulshada ku nool degmada ayl loogu wacyigelin lahaa muhiimadda ilaalinta deegaanka iyo xeebaha